gobolka tigiree ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya ayaa la soo warinayaa in dowladda xabshida itoobiya ay gobolkaasi ku rogtay go'doomin adag xukuumadda adis ababa ayaa waxa ay joojisay kolonyo gaadiid ah oo siday badeecado kala duwan kuwaas oo ka yimid dhanka jabuuti war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka tigareega ayaa si adag loogu cambaariyey go'doominta ay dowladda xabshida itoobiya ku soo rogtay gobolka tigareega iyagoona itoobiya ka dalbaday in ay jawaab ka bixiso sababta ay isku hortaagtay gaadiidkaasi war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi gaadiidkan ay dowladdu xabshida itoobiya is-hortaagtay waxay isugu jiraan kuwo waday gargaar loogu talagalay shacabka barakacayaasha ah ee tigreega iyo kuwa sida agabyo kala duwan oo ay aad ugu baahan tahay bulshada tigreega jawaar maxamed oo isna ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladda xabshida itoobiya ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay arrin halis ah oo horseedi karta in mar kale uu dagaal ka qarxo gobolka tigreega maadaama xabshida itoobiya ay bilowday daandaansi siyaasadeed oo ay culees ku saarayso qowmiyadda tigreega si kastaba ha ahaatee tani ayaa muujinaysa sida ay usii kala fogaanayaan dowladda xabshida itoobiya iyo qowmiyadda tigreega iyagoona siyaasiyiinta u dhundaloola arrimaha itoobiya ay sheegayaan in mar kale cabsi xoogan laga qabo inuu dagaal xoogan ka dhex qarxo qowmiyadda tigreega iyo xabshida itoobiya